magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa lagu qabtay shir lagu ansixinaya qaabkii uu shaqayn lahaa mashruuc ay maalgelinayso hay-adda g i zed oo laga leeyahay dalka jarmalka kaas oo lagu caawinayo in ka badan afar boqol oo qoys oo ah dadka nugulka ee ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland shirka oo ay si wada jir ah u qabteen wasaaradaha qorsheynta iyo shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxaa kasoo qayb galay qaar kamida wasaaradaha jubbaland sida wasaaradaha caafimaadka haweenka waxbarashada iyo kuwo kale agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee jubbaland sadiiq cabdi khaliifa oo markii shirku soo idlaaday warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey waxa uu yahay mashruuca lagu caawinayo dadka nugul iyo qaabka uu shaqayn doono guddiga sare ama la talinta sare ee mashruuca sebow oo naga caawinayso dowladda jarmalka g i z hay-adda g i z oo loogu tiragalay in dadkaas bulshada nugul loogu adeego faqrigana laga saaro oo ka caawin doono in barnaamijyo ganacsiya leh bulshada nugul loogu tiragalay tababaro leh xirfado leh aqoontoodana kor loo qaadi doono ganacsiyahoodana uu kaabi doono bulshadaas marka waxaa loogu tiragalay in ilaahay duu raalli ka noqdo saddexda sano kadib in ay maarataye ay faqriga laynka loo yaqaan poverty laynka ay kor uga baxaan oo ay maarata dad bulshadooda wax ka qabsado oo horumar gaaro oo faqriga laynkana ka baxa inay noqdaan guddiga marka maanta waxaa la isla gartay in la ansixiyo nidaamku ku shaqayn lahaa guddiga la talinta sare ee mashruuca sebow waxaana guddigan hogaaminaya wasaaradda qorsheynta iyo arrimaha dibadda waxaana ku xogeen u ah wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada guul buu nagu soo dhammaaday guddiga la talinta mashruucan wuxuu u kulmi doonaa nidaamka habka online-ka ah bil walba iyo asagoo la kulmi doono quarterly saddex biloodla afar biloodla waxa loo yaqaana asagoo marka mashruuca hagi doona qaabkuu u fulayo cabashooyinka ka imaanaya dadka ka qaybgalayaasha hay-adaha dowladda iyo bulshada loo adeegahaya intaba marka guddigan shirkiisa maanta si fiican buu noogu soo dhammaaday shirka koowaad buu ahaa insha alla waxaan rajaynaynaa shirarka soo xiga in la isdhaafsan doono wada shaqaynta hay-adaha dowladda oo mashruucan ku bahoobay iyo in laga miri dhaliyo sidii loogu adeegi lahaa bulshadeenna nugul ee dowlad goboleedka jubbaland khaasatan degmada kismaayo inay si fiican uga faa'iidaan hadduu ilaahay raalli ka noqdo mashruucan ayaa garab istaagaya dad kale ganacsiyada yaryar ee soo koraya iyo kuwa danyarta ah ee u baahan in aqoontooda iyo xirfadahooda kor loo qaado